أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف وأما الفتحة فتحدي فتكون فتحة علامة علامة للخفض hoosdhigay calaamo u ahaataa fi lismi isimkay calaamo u ahaataa aladii isimkaasoo laa yansarifu aan gedgadoomaynin weli waxaanu ku dhex jirnaa baabkii naxwaha asaaska u ahaa baabu macrifati calaamaati اlicraaq waxaanu soo qaadannay oo noo soo dhammaaday calaamaat الrafc iyo calaamadaha nasbaha halkan waxaanu ka guda gelaynaa fadxadii oo ka mid ahayd calaamaat اlkhafd calaamaat اlkhafdi waxaanu soo qaadanay waxay ka koobnaayeen saddex shay waxa wax lagu hoos dhigaa alkasra yaa fadxa kasrada iyo ya-da mawaadicda ay degaan iyo meelaha lagu hoos dhigo casharkeennii shalay aanu ku soo qaadanay hadda waxaan qaadanaynaa fadxadii ugu dambaysa calaamadihii hoos dhigga fadxada wuxuu ku yidhi sheekha raximah اllahu tacaala waxaa lagu hoos dhigaa fi اlismi اladii laa yansarif isimka maalaayinsarifka ah isimka maalaayinsarifka ah marka isim maalaayinsarifka ah waxaa daruuri ah marka hore inaan ogaano tacriifkiisa horta maxaa la yidhaha maalaayinsarif maalaayinsarif maalaayinsarif alismu اladii laa yansarif waxaa la yidhaahaa maa fiihi cilataani farciyataani min cilalin tiscin oo waaxidatun taquumu maqaama alcilatayn maa fiihi cilataani waa isimka laga helay laba cudur daa'iman isimka maalaayinsarifkaa labada cuduraa ku jira laba cudur oo cudurada waxa naxwuhu ay u yaqaanaan cudurw maa fiihi cilataan farciyataani labadaas cudur oo weliba aan asal ahayn oo farac ah oo mid walba meel uu ka soo jeedo asal ah meel asalhuu ka soo jeedaa waa cillo faraca oo meel kale asala ka soo jeeda min cilalin tiscin labadaas cudur oo ka mida sagaal cudur min cilalin tiscin aw waaxidatun taquumu maqaama alcillatayn aw waaxidatun taquumu maqaama alcillatayn ama waxaa ku dhex jira hal cudur oo taquumu maqaama alcillatayn hal cudur oo u dhigma laba cudur cuduradan dabiiciga ah oo caadiga ah hadda annagu aanu naqaano waxaa jira hal cudur oo laba cudur u dhigma soo maaha awoodda iyo xanuunka uu leeyahay naxwahana wuxuu qabaa cudur u dhigma laba cudur kaasa waxaa la yidhaha isim maa laa yansarif maa fiihi cilataani farciyataani min cilalin tiscin aw waaxidatun taquumu maqaama alcillatayn maa fiihi cilataani farciyataan waxaa ku jira waxaa nidhi maalaynsarif waxaa la yidhaha wixii laba cudur laga helo farciyataani labadaas cudur oo mid walba ahi meel uu farac ka yahay min cilalin tiscin labadaas cudur oo ka mida sagaal cudur aw waaxidatun taquumu maqaama alcillatayn ama waxaa laga helay hal cudur oo u dhigma laba cudur u dhigma dayb marka haddii isimka laga helo laba cudur ama hal cudur oo laba cudur u dhigma waxaa la yidhaha maa laa yansarif maa laa yansarif maa laa yansarif maxaa loola jeedaa waxa uu diidan yahay maxay tahay bimacnaa laa yaqbal atanwiin walkasra laa yaqbal atanwiin walkasra maa laa yansarif marka lagu leeyahay waxuusan qaadanaynin hoos dhig iyo laba shaqal maadaama cilla ay ku jirto oo xanuunsan yahay cilaa ku jirta maadaama uu yahay tanwiinta iyo kasraduna ay culays yihiin wax culaysa ma qaadi karo maadaama uu xanuunsan yahay waa isim cila ay ku jirto idan marka ma qaadi karo sar tanwiinta iyo kasrada asarfu tanwiinu ataa mubayina macnan bihi yakuunu اlismu amkanaa waa meesha ibnu maalik uu yihi raximah اllahu tacaala idan marka waxaan sharxaynaa sababta isimkan maalayinsarif uu ku noqday muxuu u diidan yahay tanwiinta iyo kasrada maalayinsarif waxaan idhi looma ogola laba shaqalna looma ogola hoos dhigna looma ogola sababtuna waxay taanu nidhi uu xanuunsan yahay oo cuduraa ku jira marka markaad fiiriso maalayinsarifka wuxuu u eg yahay ficilka ficil ma la hoos dhigi karaa maya maalayinsarif isna sida lama hoos dhigi karo ficil tanwiin ma la gelin karaa laba shaqal maalayinsarif isagana tanwiin lama gelin karo idan marka maalayinsarifku jaanib markaad fiiriso wuxuu dhinac uga egyahay ficilkii sababto a ficilka isagana laba cuduraa ku jira ficil kasta haddaad aragtid laba cuduraa ku jira laba cudur oo midna xagga lafdiga uga jirto midna xagga macnaha maalayinsarifkaba labada cilo midna waxay dib ugu laabanaya xagga lafdiga midna waxay u laabanaya xagga macnaha dayb marka ficilka markaad fiiriso tusaale ahaan ka soo qaad ficilka daraba laba cuduraa ku jira ficilka daraba cilo waxa weeye waa cilo la yidhaaho cilat اlishtiqaaq cilat اlishtiqaaq maxaa yeelay ficil kasta meeluu ka yimid la raba xaggee laga keenay asalkiisii min adarbi masderuu ka yimid taas waa waa cilo ficil kasta ciladaasaa ku jirta cilada labaadoo ku jirta ficilka waxaa weeye oo xagga macnaha u laabanaysa ixtiyaajuhu ilى alfaacil baahida uu faacilka u baahan yahana waa cilo kale ficil kasta baahiyaa ku jirta uu baahan yahay ficil kasta wuxuu u baahan yahay inuu faacil qaato ficil kasta wuxuu u baahan yahay inuu faacil qaato marka baahida faacilnimada uu u baahan yahana waa cilo kale haddii aan aragno marka isim oo isagana laba cilo ku jirta maxaan leenahay isimkan ficilkii u ekaaday maadaama ficilka uu og yahay maalayinsarif weeyo laba shaqalna looma ogola hoos dhigna looma ogola sagaalka cudur ee aanu nidhi maalayinsarifka wuxuu maalayinsarif ku noqdaa laba cilo oo ka mida sagaal cudur waxay u qaybsamaan kuwo madaxa iyo kuwo furuuca usuul iyo furuuc ayay cudurrada maalayinsarifka u qaybsamaan laba cudur ayaa asal ah ama ra'iis ahoo madax ah waa cilada la yidhaaho alcalamiya iyo cilada la yidhaaho asifa calamnimada waxaa hoos taga ama la shaqeeya cudurro ayaa ka hoos shaqeeyo raaca iyada sifada oo tilmaanta loola jeedana waxaa iyadana la shaqeeya oo hoos taga cudurro calamnimada marka waxaa hoos yimaada lix cudur sifadana waxaa hoos yimaada saddex cudur lixdii saddex waxay isku noqonayaan sagaal cudur cudurrada horta waa sagaalkaas caalamnimada waxaan nidhi waxaa la shaqeeya oo hoos yimaada lix cudur sifadana saddex cudur waxaan marka hore aanu bilaabaynaa oon qaadanaynaa bal kuwa la shaqeeya caalamnimada cillada ugu horeysa oo caalamnimada la shaqaysa waa cilada la yidhaaho ziyaadaة اlأlifi والnuun ziyaadaة اlأlifi والnuun waa alif iyo nuun ziyaado ah alif iyo nuun ziyaado ah ziyaadaة اlأlif والnuun waxay la shaqaysaa oay hoos timaadaa calamnimo cilada la yidhaha calamnimo calamnimona hadda ka hor waan soo qaadana waxaa loola jeedaa calamnimo maxaa loola jeedaa waa magac magac caama miyaa mise magaca qofku khaasa khaas waayo adiga haddii lagu yidhaaho xasan aduu khaas kugu yahay annaga shaqo kuma lihin magaca xasan aduu khaas kugu yahay shaksiyaadka keliya ma aha wax walba ayaa wuxuu yeelan karaa magac u gaara hadda magaaladan innaga aan ku noolnahay waxaa la yidhaha muqdisho soo maaha magaalooyinka kale oo dhan muqdisho miya meel kasto adduunka magaalooyinka naftooda waxay leeyihin magacyo u gaar waa calam iyada nafteed muqdisho calam ismun yucayinu lmusamaa mudlaqa calamuhu ka jacfarin wakhirniqa waqaranin wacadanin walaaxiqi washadqamin wahaylatin wawaashiqi wasman ataa wakunyatan walaqaba وآkhirا da insiwaahu صaxiba meesha alfiyaha u leeyahay calam marka waxaa la yidhaha magac qofku gaar ah waxaa ka hoos shaqeeya oo raaca lix waxaa ugu horeeya ziyaadaة الأlif والnuun idan marka haddaan aragno labadaas cudur magacay ku kulmeen oo calamna ah alif iyo nuunna oo zaa'idana ay ugu dambeeyaan waxaan leenahay isimkani waa maala insarif oo maxaa ku dhacay laba cudur aan ku aragnay midna calamnimo ah midna ah ziyaadat alif wanuun isim kasta oon aragno calama alif iyo nuun ziyaadana wata oo alif iyo nuun ziyaada ay ugu dambeeyaan maala insarif wayaan leenahay tusaale maxaa ka mid a cuhmaana ka mid a waxaa ka mid a cimraan waxaa ka mid a marwaan iyo wixii la mid a markaad hadda fiiriso cuhmaan laba cuduraa ku jirta cudur waxaa weeye horta koo waa calam soo qofkuma khaas aha cuhmaan calam markaad aakhirkiisa fiirisana maxaad uga jeedaa ziyaadaة اlأlif والnuun wahaakadaa sidaa uga qiyaas qaado cuhmaan waa maalaa yansarif laa yaqbal الtanwiin wاlkasra cuhmaan lama hoos dhigi karo laba shaqalna ma qaadan karo limaada waa maalaa yansarif maalaa yansarif magac kastooo noocaas ku yimaadana uga qiyaas qaado sida cimraan iyo marwaan iyo xasaan iyo wixii la mid a dayib markaan nidhaahdo hadda radia allaahu can cuhmaana cuhmaan allaha ka raali noqdo radia allaahu can cuhmaana haddaan nidhaaho radia allaahu can cuhmaanin khaladay nagu noqonaya soo maa lianna waa lagu qabsan oo luga alcarabiya waxaa lagu leeyahay khalad ayaad ku hadashay markii luga alcarabiya la fiiriyo radia allahu can cuhmaanin cuhmaanin haddaad tidhaahdo waa khaladaa lagu leeyahay limaada muxuu khalad ku yahay cuhmaan maala insarif weeye tanwiinna looma ogolayn hoos dhigna looma ogolayn maxaad u tanwiinaysa maxaad u hoos dhigtayaa lagu leeyahy ayb marka maxaan leenahay radia allaahu can cuhmaana bes haddii lagu yidhaaho oo cantu waxbay hoos dhigi jirtay cuhmaan maad hoos dhigi maxaa uga jawaabi fadxa lagu hoos dhigay waa hoos dhigan yahay sax fadxaa hoos dhig u ah malansarif see u icraabaynaa marka radiya ficil maadi mabniyun calى alfatxi laa maxala lahu min alcraab allaahu faacilu radiya ilaa ilaahay subxaanaه wa tacaala isagaa ridaha samaynaya oo ka raali noqonaya faacilna waa marfuuc calaamatu rafcihi damatun daahiraة fii aakhirih can cuhmaana can xarfu jarin cuhmaana majruuru bican cantaasaa lagu hoos dhigay calaamadda lagu jaray maxay tahay calaamatu jarihi fadxaة daahiraة fii aakhirih niyaabatan can اlkasra niyaabatan can اlkasra maa naaba fiihi maxaan leenahay xarakatun can xaraka aan leenahay ilaa fadxa naa'ibna fadxada waxay wakiil ka tahay asalkii oo ah kasra liannahu ismun laa yansarif waa ism maa laa yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi maxaa u diiday tanwiintii iyo hoos dhigii labada cuduraad sheegi marka alcalamiyatu wa ziyaadaة اlأlifi wاnnuun aan isla soconno haddaan isla soconno waxbaan kala fahmaynaa laakiin maskaxda hadday meel kala aado guryihii haddii lagu maqan yahay ama qof walbaa dukaankiisi iyo xafiiskiisii uu ku maqan yahay waxba kalama fahmayno marka aan isla soconno maskaxdaada iyo caqligaaga soo xaadiri fiiri marka can cuhmaana can xarfu jarin cuhmaana majruurun bican wcalaamatu jarihi fadxatun daahiraة fii aakhirihi niyaabatan can اlkasra ma naaba fiihi xarakaة can xaraka لأnnahu ism laa yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi alcalamiyaةu wa ziyaadaة اlأlifi wاnnuun kaasaa lagu icraabay cuثmaan berri haddii su-aalaha la gaaro oo su-aaluhu yimaadaan oo cuثmaan wax la mida lagu weydiiyo hadhow indhaha taagin oo ha dhihin war kan la iima sheegine oo carabigo dhan waxaa weye waxaa la rabaa inaad cuثmaan uga qiyaas qaadato carabigo dhan cuثmaan haddii lagu sheegay kuwa wixii la mida adigaa lagaa rabaa tusaalooyin kale inaad icraabi kartid tadbiiqin kartid wax uga qiyaas qaadan kartid adiga laakiin hal mihaal haddii lagu siiyo mihaalkaa un hadul fadhiisa hadda ka hora waxaa la yidhi nin indhoolo ah wuxuu arko adduunka dhanba wuxuu ka arkay diiq diiquu ka arkay la yidhi adduunka dhanba wax kale ma arkin xayawaanaadka dhan diiqaasuu ka arkay wax aan bini aadam ahayn diiquu ka arkay marka waxaa loo sheegay geelaa jiraa la yidhi geel xayawaan weyn oo geel la yidhaah ayaa jiraa la yidhi markaasuu wixii loo sheegay wuxuu yidhaah diiq intuu kala egyahay yidhi diiq ilaa wax kale uga qiyaas qaato ma hayo weligiisba diiq bisoo ark haddii la yidhaha maroodiyaa jira markii la yidhaah diiq ma la egyahay mise waa ka wen yahu leey weligiis hadda diiqaasu iska joogaan wax kale ile ma arkin oo xayawaan kale ma arkin marka kaasoo kale ha noqono wax walba oon cuثmaan hor ku jaangoyn un waxyaalo badan oo la mida kumaan kun iyo boqolaal mihaalah oo la mida tusaalooyin la mida waa inaad uga qiyaas qaadan kartid ayb halkaas waxaan uga baxnay ziyaadatu اlalif wannuun cilada labaad ee la shaqaysa calamnimada waa alcujma cajaminimo alcujma alcujma maxaa loola jeedaa an takuna alkelimatu min awdaaci العجم أن تكون الكلمة من أوضاع العجم waa in ereyga ama magacu uu ka mid noqdo waxyaalaha dadka aan carabta ahayn ay dejiyeen magac yacni carbeed ma aha waa magac dad aan carab ahayn ay bixiyeen haddaan aragno erey ama magac calam ah oo qof ku khaas ah isla markaasna cajami ah oo cujma ay ku jirto oo carabi aan ahayn waxaan leenahay isimkaasi waa maalansarif oo laba cidur ayaa ku kulmay calamnimo iyo cajaminimo labadaasaa u diiday tanwiintii iyo kasradii marka la leeyahay cajam cajamaa dejisay waa wixii aan carab ahayno masalan annaga af soomaaligeenna luqa luqadeenna soomaaliga magacyo waxaa jira soo maaha luqadeenna soomaaliga lagu tadbiiqiyey oo carab aan ahayn ama carabi aan ahayn tusaale ahaan dadka qaarkood waxaa lagu magacaabay warsame warsame ma carabi miya magac carabi miya so magac cajamiyo annaga soomaalidan ma aha haddii lagu yidhaaho warsaman soo maray maxaad leedahay marartu biwarsamin miyaan len la biwarsama hadhowna markaan leenahay walmaanic lahu min asarfi maxaan leenahay maxaa sarfiga tanwiinta u diiday alcalamiyatu wاlcujma ila annagaa dejino waa cajami ayb marka mar walbaba haddii ereygu cajami uu yahay calamna uu yahay waa maalayansarif waxaa ka mid ah ibraahim ismaaciil isxaaq yacquub jamiic asmaaءi اlambiyaa magacyada ambiyada iyo rususho dhan rususho dhan magacyadooda waa maalayansarif oo waxaa ku jira calamnimo iyo cajaminimo jamiic asmaaءi اlambiyaa wاlrusul rususha magacyadoodo dhan waa cajam iyo calamnima ku kulmay waa maalayansarif maalayansarif kulligood lamana tanwiinin karo hoos dhigna lama gelin karo ilaa waxaa laga soo reebay magacyo kooban ambiyada rususha magacyo kooban mooye inta kale toddoba magac intaan ahayn toddobadaas magac waa munsarif waa la tanwiinin karaa waana la hoos dhigi karaa oo rususha magacyadooda ka mida waa toddoba bis inta kale waa maalansarif toddobadaas kow waxaa uga horeeya nebiyullaahi saalix calayhi salaatu wassalaam iyo nebiyullaahi nuux nebiyullaahi nuux oo nebiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam isaguna waa munsarif maalansarif maana munsarif weeye oo tanwiin iyo kasro labadaba uu aqbali karaa iyo nebiyullaahi shucayb calayhi salaatu wasalaam shucayb iyo nebiyullaahi shiith shiith nebiyullaahi shiith iyo nebigeena moxameda salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayh muxamedun magacaas muxamed oo magacyada nabigeena ka mida salى اllahu عalayه wasalam isaguna waa munsarif oo tanwiin iyo hoos dhig uu aqbali karaaho marartu bimuxamedin salى اllahu calى muxamedin aya l waa la tanwiinina iyo nebiy llaahi luut calayhi الsalaatu wasalaam luut waxaa ugu dambeeya huud nebiy llaahi huud calayhi الsalaatu wasalaam toddoba ma sheegnay toddobadaas wixii ka soo haray magacyada ambiyada iyo rususha waa maalansarif waxaana u diidaya sarfiga alcalamiyatu wاlcujma toddobadaas waxaa lagu soo koobaa sun shamlahu si aad u fahamtid daabitka daabitku usoo koobayo sun waa saad iyo nuun isku reeban sun sun saad iyo nuun sun shamlahu sham lahu saadka maxaa lagu ishaari nebi saalix waa nuunkana nuux shiinkana iyo iyo shiith miimkana nabiy llaahi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam laamkana lood ha-dana ayb toddobadaas wixii ka soo haray oo magacyada ambiyada iyo rususha ah waa maalayinsarif mid un ka soo qaado marka naba toddobadaas mid aan ahayn mid un ka soo qaado ila way fara badan yihiin rususha dhammaantoodna waa maalinsarif magacyadoodaa niri ilaa toddobadan maahane waxaan ka soo qaadanaynaa ibraahim nebiy llahi ibraahim magaciisa calayhi salaatu wasalaam sala allahu calaa ibraahiima nebiy llaahi ibraahim allah u naxariisto sala allahu calaa ibraahiima marka ma dhihi karno calaa ibraahiimiin waa khaladay nagu noqon markaas haddaan idhaha calaa ibraahiimin oo tanwiin iyo laba shaqal aanu saarno waxay nagu noqonaya laxni waa inaan ka dhigno fatxa waa inaan ku hoos dhigno sala allahu calaa ibraahiima see u ciraabaynaa marka salla waa ficil maadi mabniyun calaa fatxatin muqadaratin calى alalifi manaca min duhuuriha altacaduru fatxadii ficil mudaaric fadxadiisii bannaanka lasoo dhigi jiray maanta way qarsan tahay maadaama ficilkan maadiga alif ay ugu dambayso waxa u diiday fadxadii in bannaanka lasoo dhigo suurtagal ma aha cudurdaaraa yimid oo alifaa meeshii timid sallaa ficil maadi mabniyun calaa fadxatin muqadaratin cala alaalif manaca min duhuuriha atacadur allaahu faacilu sallaa marfuuc faacilna waa godan yahay calaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhirih waxaa ku saaray calىa ibraahiima calىa xarfu jarin ibraahiima majruura bcalaa wa calaamatu jarihi maxaan leenahay fadxaة daahiraة fi aakhirih niyaabatan can اlkasra maanaaba fiihi xarakatun can xaraka liannahu ismu laa yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi alcalamiyaة wاlcujmaة alcalamiyatu wاlcujmatu halkaas waxaan uga baxnay lix cuduraa ka hoos shaqeeyaan niri calamka raaca ziyaadat اlalif wanuun iyo cujmo cajaminimo ayaan qaaday tan saddexaad aلta'niif bigayri اlalifi ata'niif bigayri اlalif ata'niif bigayri اlalif ulajeeddada laga leeyahay maxay tahay markii la rabo ereygan in dhadig laga dhigo ama haween laga dhigo saddex shay ayaa ku tusin kara ereygani inuu yahay dhadig ama haween uu yahay waxaa ku tusi kara ta in lala xidhiiriyo oo tusinaysa ta'niif haween sida faadimata caa'ishata xafsata iyo wixii la mida waxaa kaloo ta'niif ku tusin kara ereygan inuu dhadig yahay alif alif gaaban maqsuura ama mamduuda mid dheer midda gaaban waxaa ka mid a xublaa haweeney uur leh hub xublaa khadbaa haweeney caraysan hadba aliftaas gaabanina waxay ku tusaa ta'niif waxaa kaloo ta'niif ku tusin kara alifta dheer mamduudada sida xamraa'a baydaa'a haweeney cad sawdaa'a haweeney madow aliftaasaa haweenka ku tusinaysa dheer waxaa kaloo ku tusin kara ata'niif bilmacnaa mid la yidhaaho oo macnuhu haweenka yahay laakiin lafdiga muuqaalka markaan fiirinno lafdigii calaamadihii haweenka kuma hayno macno ahaan iyo maskax ahaan ayaan u fahmaynaa ereygan inuu yahay erey haween magac u ah sida zaynaba oo kale magaca zaynaba markaad fiiriso ta'dii haweenka lagu garan jiray malahan aliftii gaabnayd oo lagu garan jiray malahan tii dheereed oo lagu garan jirana malahan idan marka laakiin qof walba ereyga zaynab maqla wuxuu ogaanaa magac haween inuu yahay marka ta'niifka saddexdaas ayaa lagu fahmaa ata'niif bilأlif ama ha noqoto alif gaaban ama alif dheer ata'niif bitaa ata'niif bilmacnaa marka calamka waxaa raaca ata'niif bigayri اlأlif alifta intaan ka ahayn oo alifta haddaan iska reebno meeqa noo soo hartay laba sumaha ta'niif bitaa iyo waxaa noo soo haray ta'niif bilmacnaa taaniif bitaa maxaa ka mid a faadimata oo kale faadimata xafsata caa'ishata iyo wixii la mida ereyga haddii aan aragno isagoo labadan cudur ay ku kulmeen calamnimo iyo taaniif bitaa calamna waan ku aragnay ta'danna waan ku aragnay waxaan leenahay waa maala insarif maala insarif tusaale ahaan radia allaahu can caa'ishata umuna caaisha allaha ka raali noqdo radia allaahu can caaishata radia allaahu can caaishata haddaan nidhaaho can caaishatin laxni aan ku dhacnay marka laxni iyo khalad aan ku dhacnay luqa alcarabiya liannahu waxaa weeye waa isim maalaa yansarif xaalatuljar jooge waxaa lagu leeyahay maxaad la soo doontay tanwiinta iyo hoos dhigga radia allaahu can caa'ishata see u icraabinaa radya ficil maadi mabniyun calى اlfatxi laa maxala lahu min alicraab allaahu faacilu radya marfuuc wacalaamatu rafcihi damatun daahiraة fi aakhirih can caaishata can xarfu jarin caaishata majruuru bcanu calaamatu jarihi fadxaة daahiraة fi aakhirih niyaabaة can اlkasra ما ناب فيه حركة عن حركة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف maxaa u diiday tanwiinta iyo laba shaqalka alcalamiyatu wالتأniiثu bitaa ayb isagoo ta'niifkii ah ta'niif bilmacnaa maxaa ka mida zaynaba oo kale radia allaahu can zaynaba zaynaba allah ka raali noqdo radia allaahu can zaynaba sidii oo kale icraab radya ficil maadi mabniyun calى اlfatxi laa maxala lahu min alicraab allaahu faacilu radya marfuucu wcalaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi can zaynaba can xarfu jarin zaynaba majruuru bcan wcalaamatu jarihi fadxaة daahiraة fi aakhirihi niyaabaة can اlkasra maa naaba fiihi xarakaة can xaraka liأnnahu ism laa yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu wاtaأniiث اlmacnawi alcalamiyatu iyo wataأniiث اlmacnawi iyo taaniis macnaha ah idan halkaasna waxaa noogu dhammaaday oon ogaanay cillo kale oo saddexaad oo raacaysa calamkan ogaanay oo ah taaniif bigayri اlأlif taaniif wixii aan alifka ahayn waxaa kaloo calamka ka hoos shaqeeya oo raaca cilada afaraad alcadlu soo leexin alcadlu alcadlu ma huwa alcadlu waa taxwiilu اlismi min siiqatihi اlasliya ilى siiqati farciya taxwiilu اlismi min siiqatihi alasliya waa isimka oo laga soo wareejiyo qaabkiisii hore ilaa siiqati farciya loo soo wareejiyo qaab kaloo farca oo yacni siiqo kale oo uusan u dhalanin isimka loo soo wareejiyo taxwiilu اlismi min siiqatihi alasliya ilaa siiqatin farciya erayo waxaa jira qaabkii ay u dhasheen laga soo bedelay ereyga maxaa ka mid ah cumar oo kale hadda cumar asalkiisii hore wuxuu ahaa caamir waa laga soo bedelayoo waxaa loo soo bedelay cumar waxaa ka mid ah zufar magaca zufar zaafir uu ahaa asalkiisii zaafir waa laga soo wareejiyey oo zufaraa loo wareejiyey waxaa ka mid ah zuxal zuxal magaca la yidhaha zaaxil uu ahaa faacil waxaa loo soo bedelay zuxal waa magac kasta oon calama oo xarafka ugu horeeyo uu godan yahay xarafka dhexena uu kor dhigan yahay oo ku socda wasanka fucal calam kastoo ku socda wasanka fucal fucal yacnii awalkana ka godan xarafka labaadna ka kor dhigan sida zufar iyo zuxal iyo cumar iyo hubal iyo wixii la mid a ereyada noocaas oo kalea waxaan leenahay haddaanu aragno wamaa laa yansarif leannahu laba cuduraa ku jiro calamnimo iyo cadli tusaale ahaan maxaa ka mid a radia allaahu can cumara radia allaahu can cumara cumar allah ka raali noqdo radya ficil maadi mabniyun calى alfatxi laa maxala lahu min alicraab allahu faacilu radya marfuuc wcalaamatu rafcihi damatun daahiratun fii aakhirih can cumara can xarfu jarin cumara majruurun bican wacalaamatu jarihi fatxatun daahiratun fii aakhirihi niyaabatan can اlkasra maa naaba fiihi xarakatu can xaraka liannahu ismun laa yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi ogaag mar walbaba waxaan hormarinaynaa kan isaga la hoos tegaayo madaxda ah cilooyinkan hadda aan aruurinayno oo lixda ah yay hoos tagaan calamka daa'iman markan walmaanic lahu min asarfi markaan leenahay kan madaxda u hormari waa istilaaxa naxwaha wey istilaaxa naxwaha sidaas wey midka madaxda aha la hormariyaa markaas ka bacdi ayaa midka kale cilada kale lagu dhawaaqaa walmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu wاlcadlu alcalamiyatu wاlcadlu waxaa kaloo sidaas oo kale raaca cilada kaleo hoos tagta calamka ee la shaqaysa aلtarkiib almasjiyu aلtarkiib اlmasjiyu aلtarkiib اlmasji ma huwa tarkiib اlmasji maxaa loola jeedaa tarkiib اlmasji aلtarkiib اlmasji waxaa weye waa jaclu اlsmayni isma waaxida jaclu smayni isma waaxida wax laba magac ahaan jiray ayaa waxaa laga dhigaa hal magac wax laba magac ahaan jiray ayaa waxaa laga dhigaa inta laysku dhejiyo ayaa hal magac laga dhigaa sida baclabaka oo kale baclabaka baclabaka hadda magacan baclabaka laba magacuu ahaan jiray asalkiisa waa la isku dhejiyey hal magaca laga dhigay jaclu lismayni isman waaxida markii hore wuxuu ahaan jiray bacla oo gooni ah bakana waxay ahayd magac kale labaad bacla wuxuu ahaa ismu sanam atadcuuna baclan watadaruuna axsana alkhaaliqiin waa ka ilah yidhi subxaanahu wa tacaala ma waxaad caabudaysaan baclan sanamka bacli la yidhaha watadaruuna ma ka tegaysaan axsana alkhaaliqiin allihii axsanu lkhaaliqiin oo idin abuurana ma ka tagteen sanamna ma caabudeen marka fiiri bacliga wuxuu ahaa sanam bakana maxay ahayd ismu rajul nin magaciis wixii oo dhan inta laysku dhejiyo baclabaka laysku yidhi ayaa magaalo magac looga dhigay baclabaka layidhi idan marka maxaan arkaynaa in ereygaas oo kale uu yahay atarkiib اlmasji wax layskorsiiyo oo laysku dheehay aلtarkiib اlmasji baclabaka waxaa ka mid la mida xadra mowt xadra iyo mowt laba magacay kala ahayn waa la isku dhejiyey waxaa la yidhi xadra mowt waa la isku qabtay xadra mowt idan marka haddaan tarkiib اlmasji iyo caalamnimo labadaasi meel ay ku kulmeen aan aragno waxaan leenahay wamaa laa yansarif tusaale ahaan waxaa ka mid a marartu bibaclabaka waxaan soo maray magaalada la yidhaha baclabaka marartu ficlu wa faacilun bibaclabaka albaa xarfu jarin baclabaka majruuru bilba wacalaamatu jarihi fadxaة daahiraة fii aakhirihi niyaabaة can اlkasra macnaaba fiihi xarakaة can xaraka liannahu ism laa yansarifu wاlmaanic lahu min aلsarfi العلمية والتركيب المزجي العلمية والتركيب المزجي cilada kale oo iyaduna hoos tegeysa meeqa cilaa hadda sheegnay shan miyaan sheegnay hal cilo bisa waa noo harsan cilada lixaad ee calamnimada la shaqaysa waa cilada la yidhaaho wasnu lficli wasnu lficli wasnulficliga ulajeedada laga leeyahay waxaa wey waa ficil waa isim ku jaan go-an ficil isimka maxaa la rabay raadka ficilka inuu ka leexdo war isimow raadka ficilka hay ku marinoo waddo kale falo waddo kale jeexo isimka sidaasaa la rabay inuu noqdo maxaa yeelay waxaa tahay erey magax madax bannaan laakiin haddaan aragno isim dariiqii ficilka soo raacay oo ku jaan go-an oo miisaankii ficilka waafaqay haddana xuruuftii anaytii oo ficilka lagu yiqiinay xuruufu anaytu yaa taa hamsadii nuuntii afartii xarafna waxaan aragnay inay ugu horeeyaan mid ka mida markaan fiirino qaabkiisa iyo wasankiisana ficilkiiuu ku jaan go-an yahay isim noocaas haddaan aragno calamnimona uu ku darsado waxaan leenaha wamaala insarf tusaale ahaan magaca la yidhaha yaziid iyo magaca la yidhaha axmed magacan axmed la yidhaha markaan fiirino waxaan arkaynaa raadkii ficilka inuu raacay maxaa yeeley miisaanka isimka waxaa la rabay inuu ka duwan yahay mawaasiinta ficilka alaslu an takhtalifa mawaasiinu اlasmaa can mawaasiini اlafcaal asalku waxaa weeye in mawaasiinta asmaadu ay ka duwan tahay miisaanka isimku iyo jaangooyada isimku waa inuu ka duwan yahay jaangooyada ficilka waa inuu khilaafo maadaama uu yahay kelimo madax bannaan oo gooni u taagan laakiin haddaan aragno isagoo miisaankii isimkii ku jaan go-an miisaankii ficilka maxaan leenahay asalkaagii waad khilaaftay idan marka waxaad noqotay maadaama dariiqii ficilka aada raacday maa laa yansarif markaan fiirino tusaale ahaan magacan axmed axmedda markaan idhaha axmedda wuxuu ku jaan go-an yahay akhraja oo kale akhraja wuu saaray wuu bixiyey akhraja maxaa ugu horeeya xaraf kor dhigan soo maaha maxaa ku xiga xaraf reeban haddana reebkaas maxaa ku xiga xaraf kaloo kor dhigan soo maaha axmeddana ka fiiri jaangooyada isagana waa sidii oo kale waa iswaafaqay magacan yaziid markaad fiiriso yaziid iyo yaclana waa la mide magacyo badan yaziid markaad fiiriso wuxuu ku jaan go-an yahay yabiic oo kale yabiic yaziid waxaa ugu horeeya xaraf kor dhigan waxaa ku xiga xaraf hoos dhigan waxaa ku xiga xaraf reeban yabiicuna fiiri yaziid iyo yabiicu ayb idan marka dariiq kale ama mawaasiin kale in isimku ku socdaa la rabay miisaankii ficilka hadduu ku socdo maala insarif uu noqona waxaan leenahay marka tusaale ahaan sallamtu calaa axmeda axmedaan salaamay sallamtu calaa axmeda sallamtu ficil wa faacil calaa axmeda calaa xarfu jarin axmeda majruurun bicalaa وعلاaمة جرهi فضحة ظاaهرة في آkخhره نياaبة عن الكسرة mا nاaب فيهi xaركة عن xaركة لأنه اسم لاa ينصرف intaas way iska waaفqsan yihiin maanto dhan intaasaan ku celcelinayna waxay ku kala duwan yihiin والmاaنع لh miن الصرف bs marka uma baahna mar walbaba إعrاaبka waxba ha qorqorin إعrاaبka sidiisaba haddii hal شhay aad ka qoratid kuwa la midka ah meeshay isku khilaafsan yihin bisaa la qortaa haddii kale waxaad noqonaya qof uun qoraalkaa tala saarto waxba aan fahmaynin maskaxdaada markaad rabto inay furfuranto hal shay markii la icraabo kan kale oo la mida meelaha ay isaga mid yihiin ha qoran me intay isku khilaafsay hadda tusaale ahaan misaalkii ugu horeeyey cuثmaan soo ma ahayn وcalaamaةu jari farxaة ظaahiraة fي aakhiri niyaabaة can اlkasrati ma naaba fiihi xarakaة can xaraka liannahu ismu laa yansarif intaas waa isaga mid waxa dhan bal maanic lahumna sarfi ka qabo qoraalka marka wax walba ha qorin adiga bal maanic lahumna sarfi ka qabso hadda fiiri magacan sallamtu calى axmed calىa xarfu jarin axmeda majruurun bcalaa calaamatu jarihi fadxaة ظaahiraة fي aakhiri waa intii maantona aan akrinayni وعلاaمة jرi فdحة ظاahiرة في آkhره نياaبة عن الكسرة mا nاaب فيه حركة عن حركة لأنه اسم لا ينصرف والmاaنع لh miن الصرف hy العلمyة iyo وwزن الفعل العلمyة وwزن الفعل الjاaر والمجrور متacalق بsلمt qaybo ka mida وaa laga yaaba الjاaر مجrور aan soo halmaameyni lakiن waa laaزم mar walbaba adaa iska فahmay الjاaر والمجrور waa laga maarmaan إعrاaبka haddaan halmaano adaa mar walbaba dhahaya oo ku dhamaystiranaya aljaaru walmajruur mutacaliqu bifulan radia allahu can cuثmaan radia allahu can caaisha kulli jaar majruur u baahan yihin uga qiyaas qaada kuwa kale aljaaru walmajruuru mutacaliqu bisalamtu salamtidaasaa lagu tacalluq lixda way noo dhammaadeen soo maaha lixdaas cudur waxay ka hoos shaqeeyaan oo mar walbaba ay raacaan caalamnimo maadaama marka sidaas aan usoo fahamnay bal aan dib ugu laabanno tacriifkii maalayansarifka si aan ugu tadbiiqinno tusaalooyinka aanu qaadanay maa fiihi cilataani hadda tusaale ahaan waxaa ka soo qaadataa ereyga cuثmaan ereyga cuثmaan ku tadbiiqi tacriifkii ama ku jaangoy tacriifkii maa fiihi cilataani labada cilo cuثmaan ku jira waa xaggee alcalamiyatiyo zat lilfunuun ayb intaas waa fahnay farciya taani yaan noo dhiman marka farciya taani inaan isla fahmno xaggee farac ka yihiin labadan cillo markaan fiirinno cuثmaan ciladan calamnimada ah calamnimadu waxay farac ka tahay nakirannimo ma la fahmi ziyaadatu اlalif wanuunna waxay farac ka tahay cadamu ziyaada inaan waxba la ziyaadina asala ereygu marba hadduu isim yahay in loogu dhawaaqo xuruuftiisii usuusha ahayd oon ziyaado lagu derinin sidaasa asala ziyaado ku deriddu waa farc maa fiihi cilataani farciyataani macnaheedu waa la fahmay soo maaha min cilalin tiscina waa kuwii hadda aan sharxin sagaalkii cilow oo lixna waxay raacayaan calamkay raacayaan saddexna waan qaadan doonaa waxay raaci doonaan sifada sifadii aa noo dhiman saddexda ay raaci doonaan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam